taleefankayga markaan dabka ka saaro dhegeyso waxa uu dhaho saadaala ka artan sideedka loo mariya dabka ku jira laakiin dhegeyso markii aan dabka ka saaro waxa uu dhaho waa ka saaray waxaa nooga saarsaa taleefanka noogu celi taleefanka dabka niyo saadaala ka maqlasaan saala ka maqlasaan waa xanaaqsan yahay taleefankayga wuxuu leeyahay nugu celi okay marka jaajiraan ku celinaya dhegeyso haddana wuxuu dhaho oo ku celiyaa
bes marka halkaa noo saar waa noogu celisa dabka ee meeshiisa noo saar taleefanka haye meeshaan aan kuu saaraya saad alle ka aragtaan taleefankayga yacni in ila hadlaya micnaheedu yacni haddii qof kaa saaro taleefankayga taa guriga oo tagto oo kale jaajarka qof kaa saaro qofkaas waa laga nixinaya waxaa laleeyahay adigaa taleefka taa ka dhexeysho waxaa dhahsaa hor taleefka naga saarin dabkeeda dabka noo celi taleefka markuu celiyana waxaa dhahsaa aad bes marka meeshiisa noo saar ama yacni erayada anuu isticmaalay erayo ka duwan baad u isticmaali kartaa adigaa xor ah waxaan ku tusayaa maanta arrintaas application kaa caawinaya waa arrin waxa weeye xoogaa fani ah oo cajiib ah weeye application kaa caawinaya muuqaalka ku tusaya haddaba waxaad samaysaa intaanan muuqaalka u gudagelin haddaadan akoontiga weli soo falowgareen soo falowgaree sidoo kale muuqaalka waxaad samaysaa marka ugu yartaa shan jeer koobi linku taabo saaxiibka maalin kasta ama walaalka taleefonka dabka kaa saarana hoos ka meeshin garee waxaad tiraa godkaaga biyo kugu soo galeen maanta kadib sidoo kale muuqaalka loo finoo saar waxaad samaynaysaa halka ay ku qoran tahay himila tek baa taabanaysaa halka markii aad taabato xer baa sugaysaa kadibna obin baa kuu soo baxaya obin markay sidaan kale kugu soo baxdo obin baa sii taabanaysaa kadibna waxaa kuu soo baxaya websitekan websitekan markuu sidaan kale kugu soo baxo wax yar baa kor soo wadasaa kadibna halkaas ay ku qoran tahay mataqaanaa applicationka hoos dambe ay ku qoran tahay battery sound oo dul taaganahay baa taabanaysaa markaas kula taabato halkaas sii taabanaysaa kadibna applicationkaas la soo degaysaa inuu gudihiisa marka applicationka isla soo fiirinayo applicationka gudihiisu qaabkan oo kale kugu soo baxaya tan koowaad waxa weeye connected yacni marka chargerka taleefankaaga la geliyo muxuu dhahayaa waa taabanayaa halkaana waxaa soo gashanaysaa marka audio file yacni file yacni cod adigu aad soo duubtay baa halkan kasoo gashanaysaa sidoo kale haddaa rabtidna yacni codadka ku jira u daysan kartaa haddaa rabtidna halkaas wax ku qoraysaad erayo kadibna erayadaasuu kugu dhawaaqaya cod ahaan isagu taasi waxa weeye markii mataqaan taleefanka adiga mataqaanaa dabka lagu geliyo marka laga saaro waatan yacni tii xaraabada hadda ahayd oo aan lahaa taleefka maxaa nooga saarsaa nagu celi dabka waa kana tii aan xanaaqsanaa iyadana sidoo kale samaynaysaa markii uu full battery noqdo sidoo kale uu active baa ka dhiganaysaa iyadana waxaa rabtid halkaa gashanaysaa low battery la mid aniga hadda labadaasunba hadda active ah kuwan kale waa ka gaari waayey marka applicationkaas soo tijaabiya